magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa ka furmay shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah oo ay qaarkood madasha ka maqan yihiin sida maamulada la magac baxay jubbaland iyo puntland balse arrin ka duwan kasoo qaybgal la-aantaasi ayaa kasoo baxday shir hordhac ah oo wakhtigiisa kasoo dib dhacay kana qabsoomay magaalada caasimadda ah ee muqdisho maamulka la magac baxay s c khaatumo oo ay dowladdu federaalka horey u aqoonsatay inuu yahay maamul goboleed iyada ka tirsan ayayna ka laabatay aqoonsigii ay siisay iyadoona ninka ugu sareeya maamulkaasi ku sheegtay hogaamiye halka maamul goboleedyada kale loogu yeeray madaxweyneyaal taasi oo tusinaysa in loo muujinayo in uusan la mid ahayn maamul goboleedyada kale ee qaybta ka ah shirka bayaan ka soo baxay madaxtooyada loogu arrimiyo dowladda federaalk ayaa sicad loogu xusay warkan waxaana aqriyey afhayeenka filla soomaaliya ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan aadam shirkan oo gogol xaar u ahaa shirkii qaran ee madaxweynuhu ku baaqay soddonkii bishii saddexaad labada kun iyo shan iyo labaatanka ayaa waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaaraha qaranka xamse cabdi barre iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka qaranka saalax axmed jaamac madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafda gareen madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed amiir hogaamiyaha maamulka s c khaatumo cabdulqaadir axmed aw cali firdhiye aqoonsiga maamulkan waxaa horay ugu dhawaaqay mar uu tegay magaalada laascaanood ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk arrintan ayaana muujinaysa in uu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha dowladda federaalk iyo xamse cabdi barre islamarkaana aysan ka midaysneyn aqoonsiga maamulkaasi xasan sheekh maxamuud ayaa mar wax laga weydiiyey safarka xamse cabdi barre ee laascaanood iyo aqoonsiga maamulkan oo halkaasi loogu dhawaaqin balse soo dhowaa wuxuu sheegay islamarkaana warbaahinada la wadaagay in uu xamse cabdi barre howl keliya u joogo magaaladaasi laascaanood